barnaamijka dhallinyarada maanta
kulan wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo ad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliy tobanka labaiy labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin waa isniin bisha agost waa sideed sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah wiil dhallinyaraa oo buug ka qoray daruufaha dhibaatada lehi ay ku sugan yihiin dhallinyarada yaryar iyo sida ay uga bixi karaan laba wiil oo walaale ah oo maalin maalmaha ka mid aan caasi isla soo raan ayaa waxaan ka waraystay oo caseeye ah weliba ayaa waxaan ka waraystay dhibaatada ku kaliftay in ay caseeye labadooda noqdaan waxbarashanay u seegeen sheekada aad u dheereed laakiin waxaan ka xasuustaa oo aan buug aan ku qoray in carruurtaasi mar walba oon waraysana ay igu soo celinayeen hooyadan aabban waa kala tageen aabana meel naguma ogo hooyo ayaan anagu u adeegnaa waxaan sidoo kale idiin haynaa ismaaciil ow aadan oo loo yaqaana jaajumow oo ah abwaan jilaa iyo majaajilayste oo ka hadlaya nolosha qurbaha dhoofkiyo shisheeyaha haween uma dhuyaalaani dhudiyay hablaa tegey anoo wada dhaleecaynin dhibta iyo duruufaha khasbee dhacay anoo eegay dhidigoodka haa jiray ku filan dhaawaciyo ceebe dhulkeennaba risqa waad ka heli dheefta kuu qorane dhaxdintana geeyaankaa ka xuloo jooga dhinacaaga dherigana ilaahay ka bari ruux kasta u dhowi
dhinacii heesaha ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnayn
weligeed adduunyada wakhtiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayn halooga wahayo
qodobadaasi iyo kuwo kaleba iyo cayaarihii waxaad ka bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka hores waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mida warka caalamka qarax ballaaran oo xajmigiisu weynaa ayaa isniintan maanta ah ku qarxay xarun cisbitaal oo ku taalla caasimada kweta ee ku taalla koonfurta galbeed ee dalka bakistan kaasoo ay ku dhinteen in ka badan konton qof dhaawacna gaarsiiyey in ka badan lixdan sida ay sheegayaan dad goobjoogayaala badi dadka dhintay ayaa waxay ahaayeen qareenno sida laga helay warar hordhaca sarkaal sare oo booliska ka tirsan ayaa u sheegay v o a in dhowr sarkaal oo booliska ka tirsan iyo ugu yaraan laba qof oo shaqaalaha warbaahinta ah ay ku jiraan dadka dhintay
madaxweynaha dalka turkiga rajib tayib erdogan ayaa axaddii wacad ku maray inuu la dagaalami doono cid kasta ama awood kasta oo doonaysa inay majaxaabiso dowladdiisa isagoo la hadlayay malaayiin dadweyne oo isugu soo baxay magaalada istanbul ee waddanka turkiga ayaa waxa uu sidoo kale erdogan ku goodiyey inuu xididada u siibi doono kooxdii kulug lahayd iskudaygii afgambiye ee fashilmay ee bishii lasoo dhaafay si la mid ah awoodihii ka dambeeyey iskudaygaasi ayuu yidhi erdogan ayaa hadlayay iyadoo dibadbaxyaashu ay wateen boorarka boorar ay ku qoran yihiin astaamo ay ku muujinayeen taageerada ay u hayaan madaxweynahooda iyo calanka waddankiisa si la mid ah sawirka asaasihii aabbaha dalka turkiga mustafa kamaal ataturk
duhur wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan aan ku bilownay ismaaciil ow aadan oo loo yaqaano jaajumow waa abwaan jilaa iyo majaajilayste inkastoo uu degnaa in muddo ah magaalada london haddana muddooyinkii u dambeeyey waxa uu ku noolaa magaalada hargeysa wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa kula kulmay hargeysa waxaana uu u sheegay in magaca jaajumow uu ugu baxay filim soomaali markaasi lagu jilayey
inta badan masraxiyadaad caan ku tahay iyo majaajilada iyo sidoo kale suugaanta ee ku qotonta wadciga markaa taagan ee guud ahaan bulshada markaynu ka hadlana dhalinyarta iyaga mawduuca dhalinyarta dhinacyaad ka eegtay waxaad ka tilmaami kartaa
waad mahadsan tahay barkhad londhon baan ka yimi halkan waan ku soo noqnoqon jiri intaanan ka soo guurin londhon maalin maalmaha ka mid ah ayaa inan dugsiga saree dhigata oo aan reerkooda isnaqaano ayaa tidhi waarinadeerow miyaanad noqonayn waxaan maxaad ku fala noqodkayga oo igu badisay maxay kuugu filan gaabinayaa markaasay tidhi shantadaad igu sii ridi lahayd oo waan ku raaci lahaaba shadadba ka weynidi waana kula jeclaynba marka waxay tii haddaba igala tali sidaan u dhoofi lahaa markaasaan baan maxaa haddaba tidhaahdaa inad kula taliso dhuuxay ragoo siman ayaa dumar isdhaafshaane dhabeel gaariyaa tahay haddaan lagu dhaliilayne dhaqan iyo asluub suubaney way igu dheer tahaye dhex yaray ilaah guusha iyo samaha kuu dhiibyi dhaxalka iyo masiirkana jannada dhowrsan lagu geeyi dhiiranidu waa deeqaliya dheeggan maansaduye dhammidii dadweynaha xaqaan ugu dhawaaqaaye dhallinyariyo waayeel intaan dhaamo waan fariye dhaaxana bulshadu waanadan dheho ma diidaane dhayal iyo cayaar kuuma odhan dhaabadaa culuse dhidibkiiyo qotadu way fog tahay dhumucda qiimuuye dhaldhalaalka beentay ku hodi dhololka shayddaane dhoofkiyo shisheeyaha haween uma dhuyaalaane dhudiyay hablaa tegey anoo wada dhaleecaynin dhibta iyo duruufaha khasbee dhacay anoo eegay dhiddigoodkahaa jiray ku filan dhaawac iyo ceebe dhaqso iyo fudayd waxa ku maqan qaar dhiggaagaahe dhegtoodana wax badan baa u dila dhuuni xoogsadee dhaqaalen ama soo biiriyaan dhaafsan ehelkoodi dhuun iyo calool lala safraa dhimasho weeyaane dhulkeennaba risqa waad ka heli dheefta kuu qorane dhaxdintana geeyaankaa ka xuloo jooga dhinacaaga dhereggana ilaahay ka bari ruux kasta u dhowi ruux kasta u dhowa haa markaa taas way qaadata iyadoo aqbasha marka gabaygii publicity buu u noqday laba wiil kadib baa inantii lasoo doonay shan caruuray leedahay laba guri bay leedahay gaadhi bay wadataa ninkii waa isqabaan maasha allah maasha allah Aye.
markaa saasay ku joogtay Eh, saasaad kaga war haysaa Mm.
waaye Eh, waa xaggii dhallinyarada iyo waanadoodii waaye aban jaajumow eh, in badan baad saad sheegtay ingiriiska ku noolayd Eh, waayaha yurub iyo halkan loo yaacayo iyo maraykan iyo yaallana eh, weliba sifahan qaldan loo ra- loo rabay in loo gaadhana waad ka war haysaa dhalinyarta baak waxay ku doodaan mahmaabaad tidhaahdaa magaalo keyrkaana oo cayaadna hadayni qof waliba markuu soo dhamaysto qurbaha taga ee uu- ayuu idhahdaa waar jooga waxuma yaallaane En ficliyan wax la taaban karo oon ahayn waxaa meesha ma yaallaan oo aad waad qeexi karto amaad ku soo aragto ood ka hadashay ma jiraan way jiraan wax kastood ku haysato waxba kama tiid kuwa halkan joogaa wax ka- ka jaanis badan oo ka wanaagsan oo ka fursad badan markaan halkan nimi baa waxaan la kulmay laygu yidhi mid yar oo aan adeer oo walaalkay dhalay hebel baa la waayay markaasaan xagu qabta markaasaa la yidhi wuu tahriibi markaasaa lasoo helo wajaalaa laga soo qabta markaasaan idhi maxaa doonaysa markaasuu yidhi xagaad ku socotay markaasuu dee xagaad ka timi buu igu yidhi markaasaan ingiriiska lagu sii socdaa aayatiin ma leh in dooraan ku noolaa hadduu aayale yahay adduunyana kamaan dhaqan dalkana uma adeegayne adduunyana kamaan dhaqan dalkana kuma adeegayne urur iyo xafiisyana ma furan laygu aamino asxaabtii iyo tolka ii kacay ee kama imaadeena itaalka iyo waxa aan hayona wayga aragtaan
macnihi haddee wax ka ogahay anigaan kaba imaadeen kama imaadeen dee taasaa idina rabtana dhib iyo bad iyo halaagu martaan iminkana iminka dee waa waxa weeyaan waa dad la iibsanayo waa suicide waxa weeyaan waa qof naftiisa haligaya waa ismiidaamin qofka isqarxiya iyo qofka dhoofa ee tahriiba waa isku mid runtii macnii badda oo badheedh iyo halaageeda de haleegoo badheedha marka anigu waa naxaa marka layaa waa tahriibay qofkaas meel bay xanuunta annagu markaanu tagnay riboodada nalagal adigay oo la soo dhowaada xaggaad u socotaa maxaad noo dhaafaysa maantana xabsi baa laysdhigayaa dameyaa lagu iibinaya qofba qofku kaa iibinaya qofba qofku kaa iibinaya waaba f- lagu faraxumaynaya waad ogtahay in dad la qashay oo jirkoodii baartis
kaasi waxa uu ahaa ismaaciil aw aadan oo loo yaqaano jaajuumo oo ah abwaana jilaa iyo majaajiliste waxa uu ku sugan yahay magaalada hargeysa wariyaha v o a ee magaaladaasi barkhad maxamuud kaariye ayuu u warramayey haddii aan lidmo birina waxaad barnaamijkan dhallinyarada maanta ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah waraysiga abwaanka
duur wanaagsan dhegaystayaal mar kale faarax maxamed xirane waa wiil dhallinyaro ah waa qoraa da'yar waxa uu qoray buug ugu magacdaray u hiili ubadkaaga buuggan ayaa ah buug xoogga saaraya xanaanaynta carruurta iyo waajibaadka ka saaran waalidka iyo guud ahaan bulshada waxaana uu u sheegayaa inay jiraan dhibaatooyin waxaana uu ku sheegayaa niraada inay jiraan dhibaatooyin badan buuggaas iyo duruufaha ku dhaliyey inuu qoro ayuu uga waramay wariyaha v o eda muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle
cabdiqaadir aad aa umahadsan tahay adiga bahda v o eda barnaamijka buuggan waxaa la yihahdaa buugga uhili ubadkaada ooan ula jeedo in hiilo ay u baahan yihiin dhallaanka soomaaliyeed meel walba ay joogaan buuggani ma ahan wax maanta iyo shalay ugu dhashay inaan qoro dhamaystirkiisa iyo qoritaankiisa wax badan ayuu soo qaatay buuggan wuxuu yahay waa buug ka hadlayo sidii ubadka loogu heli lahay iyo isteybyada u mari lahayn waalidiinta soomaaliyeed oo waan ogsoonahay inay kaalinta kaalin weyn ka qaataan barbaarinta ubadka buuggan waxaa u hadla qeybo fara badan cabdiqaadir sidaan ogsoonahay ubadka soomaaliyeed way dayacan yihiin maanta cid maanta u bareertay inay kaalmo helaan mase inay dayacaas iyo wadooyinkaas taagan yihiin ay ka gudbaan ay noqdaan ubixi dalka ayagana ay isku qaataan ma jirto waalidiinta soomaaliyeedna sidaan ogsoonahay cabdiqaadir ma ka wada sina aqoonta maadiga iyo diinigaba sidaan buugaygaan ku xusay waxyaabaha ugu dhaliyana wax kale maahan oo waxyaabahan bulshada soomaaliyeed markii aad dhex muquuratid mise aad u kuurgashid dhibaatooyinka ubadka soomaaliyeed haysto ay ka mid tahay xagga dayaca waalidka oo aynan waalidka ka helin barbaarin aada u wanaagsan waan gartay buuggaagan maxaad ku hoosaysaa oo dayac caruurta la xiriira waxaad ogtahay in caruur badan ay derbiya jiif yihiin sababta ugu weynna waa un dayacaad ka timaaday nolosha adiga ahayd marka wax ma xusaysaa ha cabdiqaadir waxaa jirta waxaan ka hadlay ciwaan aan uga hadlay kala taga labada waalid ayaa jiro kala taga laba waalidiinta soomaaliyeed maanta waxaa arkaysaa si without reason oo wax aan ujeeda la-aana aysan ku kala tagaan bilaa micno daro ayagoona ka fikiraynin marxaladda ee ubadkooda ay ku sugnaan karaan marka ay kala tagaan waxaa kaloo jiro waxaa dhici karta waalidka in ay kala la oofsaday mid ka mid a halkaasina waxaa ku dhici karta inuu ubadkii uu barbaarin waayo sidoo kale waxaa jirta waalidiinta uga mashquula caruurtooda shaqada iyo goobaha maanta muqdisho arkaysaa in goobaha lagu caaweeyo oo kale baarliyadoo kale waalidiintu iska fadhiya caruurtiina ay guryihii ay ku dayacan yihiin lagama fikira waxbarashadooda oo sidii saxda eed oo xaqiiqiin oo jirtay laguma fikiro taasi waa dhinac dhinaca kale waxay tahay waalidka waalidka mashaakilaad badan ayay waxay kala kulmaan caruurta tusaale ahaan waxaad arkaysaa waalidkii oo ku dhex murmayo ku dhex murmayo weliba zaaid ugu dhex murma in waalidiintiina ay ubadkiina ay fadhiyaan waalidiintiina ay muran khayle iyo ood guryaha qaara ka dhex arkaysid dabcan taasina waxay ka qayb qaadan kartaa mashaakilaadka caruurta haysto caruurtii beri ka maalina bulshadii lasoo dhexgalaan waxyaabaha hadda buugeyga aan xoog ku saar waxay ka mid tahay jiilka maanta jiro oo soomaalida ah oo dadka waaweynka ah oo dadka eelka ah waxay ku soo barbaareen in loomana carbiyeen in ay beri bulsho ay dhex tagaan akhlaaqda ay beri kula dhex tagi lahayn waalidku barbaarinaa nasiib maysan u helin marse buuggan wuxuu aada u qotamaa mise uu xoogga saara in waalidkan ay xoogga saaraan bulshada beri usoo bixi karto soomaaliya faarax wax walbee la sameeyaa sabab baa jirta dadka hal abuurkana waxbaa ku dhaliya qaarka ugu horeyn waa in ayagu waxay ku dhaceen adigibaa dhallinyaro ah da'yar da'daad ka sheekeynaysahay waa cilmi fog marka ma waxaa jiray wax si gaar kuu taabanaya cabdiqaadir si fiican aniga hota nafsaanteeda buugaan markaan qoraya ma iska qorin hal habeena iguma soo dhicin waxaan sameeyey resage mase baxsi oo aan u kuurgalay caruur cilmi baaris aan u kuurgalay caruurta soomaali maanta siday ku nool yihiin waxaan nasiib wanaag oo aan aan xusi karaa weliba aan buuga ku dhex xusay laba wiil oo walaale ah oo maalin maalmaha ka mid aan caasi isla soo raacna ayaa waxaan ka wareystay oo caseeya ah weliba oo degan duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaan ka wareystay dhibaatada ku kaliftay in ay caseeya labadooda noqdaan waxbarashanay u seegeen cabdiqaadir waxaa xusuus mudan sheekada aada u dheereed laakiin waxaan ka xasuustaa oo aan buug aan ku qora oo ka mid in caruurtaasi mar walba oon wareysana ay igu soo celcelinayeen hooyadan aaban waa kala tageen nasiib darro aabana meel naguma ogo hooyo ayaan anaga u adeegna weliba hooyo ay tahay qof ka shaqeeyo dharka dadka maamooyinka dharka dhaqe maalin way weysaa maalin way hesha innaga danta waxay nagu kalifta marka inaan inaan noqo nacseeyo een sidaas ayaad riisanka ugu weyn oo ugu kallif waxaa ka mid tahay arrintaas ay sababta waatan
kaasi waxa uu ahaa faarax maxamed xirane oo ah wiil dhallinyara islamar ahaantaasina qoray buug ugu magacdaray uheeli ubadkaga wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdile haatanna dhinacii sugaanta ayaan jallaacaynaa gaar ahaan xaggii heesaha caashaqu wadaad ma leh iyo codka macaan aamine cabdulaahi
werigeeda duunyada waktiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayay halooga wahayo waa nin iyo waagii weligeeda duunyada waktiga qof saacida midna waayaha xidha labadaasi waxaan hayn hora looga wahayo waa nin iyo waagii aniguna wisisiga waxa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay aniguna wisisiga waxa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay caashaqu wadaad male walaloowna kuma hadhooy waan waana kala tageen caashaqu wadaad male walaloowna kuma hadhooy waan waana kala tageen waxbahay dabiibina awadka aan isaragne waxbahay dabiibina awadka aan isaradne webi bayda sara tegay wadadiina ka aanbaday sida weelda loo shamay biyo looga wabiya waanadu idhaafta culimada wanaagsani webi bayda sara tegay wadadiina ka anbaday sida weelda loo shamay biyo looga wabiya waanadu idhaafta culimada wanaagsani ama iyo wateniyo walduxaatiyo idin hadda igu wareejaan walbahaarku ima dhigo ama iyo wateniyo walduxaatiyo idin hadda igu wareejaan walbahaarku ima dhigo caashaqu wadaad male walaloowna kuma hadhooy waan waana kala tageen caashaqu wadaad male walaloowna kuma hadhooy waan waana kala tageen waxbahay dabiibina awadka aan isaragne waa geerka haliistiyo wadnahayga kala jaray intii aana waalay imaydaan waraysanay waa ina fuusido weli hadda ugu yeedhaan ma wax buu taraya
cashaqu wadaad ma leh iyo codka macaan fanaanada aamine cabdulaahi xirsi intaas haddaanu ku dhaafno haatana waa dhinacii wararkii u dambeeyey ee cayaaraha jamaal axmed cismaan oo stuudiya la fadhiya ayaa wararkaas isku soo ururiyay jamaal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno ciyaaraha olombikada ee ka soconaya magaalada riyo de janeiro waddanka brazil ayaa waxaa durba bilowday in waddamada qaar ay ku kala guulaystaan abaalmarinada kala gedisan waddanka maraykanka ayaa guud ahaan marka la isu geeyo abaalmarinada uu ku guulaystay uu yahay waddanka ugu horreeya ilaayo hadda laba iyo toban biladood ayuu ku guulaystay oo saddex ka mid ay yihiin dahab halka shan kalena ay yihiin qalin afarta kalena ay yihiin maar watan- waddanka china ayaa labaada oo saddex isagu uu ku guulaystay abaalmarintaasi dahabkaahi iyo laba qalina iyo saddex maara wadarta guudna waxay tahay sideed biladood halka waddanka australiyana ugu guulaystay lix wadarta guud oo saddex ka mid ay dahab yihiin saddexna ay yihiin maar dhinaca kubadda cagta markaynu eegnana waddanka brazil oo martigelinaya koobkan ee ciyaaraha olombikada ayaa mar kale xalay ku guuldaraystay in uu guul gaaro iyadoo weeraryahanka waddanka brazil neymar oo hogaaminayo kooxdaasi aysan u suuragelin in ilaayo hadda ay gool dhaliyaan brazil ayaa la ciyaartay xulka waddanka ciraaq waxaana ay ku kala baxeen oo ciyaarta sagaashanka daqiiqe lagu talagalay ku dhammaatay eber iyo eber brazil kulanka soo socda waxay u baahan tahay inay badiso si ay horyaalkaasi olombikada ee sii soconaya ay ugu sii nagaato iyadoo taageeryaal fara badan oo brazilna ay arrinkani si aad ay uga xumaadeen rajana ka qabay in ciyaaraha olombikada ay sanadkan wacdaro ka dhigaan maadaama waddankooda lagu qabanayo iyadoo la xasuusto sanadkii laba kun labaiyo toban ciyaarihii olombikada ee lagu qabtay waddanka ingiriiska gaar ahaan magaalada london brazil ay ahayd mid ku guuldaraystay finaalihii oo mexica koobkaasi ka qaaday dhegaystayaal haddii sidoo kale aan idin dul marno wararka kale ee goosgooska ciyaaryahanka waddanka faransiiska u dhashay paul bogba ayaa waxaa wararka soo baxaya ay sheegayaan inuu markan ku dhow yahay in uu ku biiro naadiga kubadda cagta manchester united kadib markii naadiga yuventus ay xaqiijisay oo ay shaacisay in bogba uu yahay mid hadda fasax u haysto inuu la hadlo naadiga kubadda cagta manchester united waxaa la sheegayaa in lacag gaaraysa boqol milyan oo lacag ku dhow yuuro ay naadiga manchester united ku doonayso ciyaaryahankaasi khadka dhexe ee naadiga kubadda cagta ee waddanka faransiiska sidoo kale u dhashay ee yuventus u ciyaarayey iyadoo islamar ahaantaasina bogba sanadkii kasoo tagay naadiga manchester united oo qaab qaab markaasi eh, xur ah uu uga soo tagay haddase ay ku doonayso lacag gaaraysa ilaa iyo boqol milyan oo wadankaasi ganiga starlinka lacagta laga isticmaala dhegeystayaal xubintii cayaarahana halkaas aynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan haatanna mar kale haddaan milicsano xaggii heesaha aweys khamiis iyo aamina camaari cododkooda
tahay wararka dhaafa mawicdiya codkaasi wuxuu u dambeeyaa weys khamiis iyo aamin camaari idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jir idin kula socodsiinayeen anigoo jamaal axmed ismaan iyo caashi ibraahim aadan tani kula dambe saaxibadan dhegaysanaya afarta waxaan idkaga tegaynaa dhammaantii isku duban nabadgelyo
weligaaga wanaagga amaka weeci